tani waa xaqiiqa kelmaddu waa sidaa limaada maxaa ku cadaynaysaa idaa sa'ala axadun faajibhu bigaayati idaax bay xigmadi tiraahaa yacnaha jenaraal soomaali ah jenaraal soomaaliya wasaaradda gaashaandhigu ay dirtay baa caga dhigtay magaalada kismaayo waad ogtahay waa la soo jeebeeyey dayaarad baa lagu soo rogay laba sarkaal oo sarsare meeqaa sarkaal baa laga soo magaalada kismaayo waad ogtahay saraakiisha ciidamadii xoogga dalka soomaaliyeed wixii yaraayee ku haray guutadii saddex iyo afartan kaga haray meesha hadda saraakiishii iyo dablaydii iyo aliflaydii iyo saraakiil xigeyntii daraad uu yeeray waxaa u yeeray cabdi mahdi iyo ina darwiish iyo nin la yidhaha aadan goonjaar caymiskay ugu yeereen oo ku xareeyeen saddex beri halkaa ku haye waxay dhaheen jubbaland waa lagu soo duulay kow afar qodob waa inaad samaysaan bay dhaheen dirayska ciidanka ee militariga calanka ku sawiraya waa inaad siibtaan daraawiishta jubbaland dirayskeeda waa inaad xirataan undur haadihi lkalaam fiiri hadalkan calankii soomaaliya ninkii istaanlee xambaarsanaa askarigii xoogga dalka soomaaliya siib baa lagu amray dirays maleeshiyaad qabiil ah ay qabaanna xiraa layi waadna dagaalamaysaa fiiri waxa meeshaa ka dhacaya barnaamijkaa ninka fulinaya waa cabdi mahdi waa gandi waa darwiish waa shaafi raabi waa khaalid waa ciraaqi raggaa isku beesha ah weeye waxa barnaamijka askarta khasbaya iyo saraakiisha marka nairobi baa looga taliyaa kismaayo muqdisho loogama taliyo awalna adis ababaa looga talinayay layse alkhabaru kalmacaayin annagii baaba taaganba askartii soomaaliya lagu xasuuqay shacabkiiba gabar lagu dilay waan ognahay xaawo aadan waa calankii soomaaliya halkaa kusoo dhejid waogta saddex jeer baa lagu gubay calanka soomaaliya kismaayo uhuru kenyatta iyo calanka dooritaanku ku sawiran yahayna lagu meeshii laga taagay waa hadda ka taagay marka waxaan ku leeyahay weriye nin soomaaliya taa xaqiiqadaanu kuu sheegayaa kismaayo uhuru kenyatta xukuma nairobi baa laga xukumaa kismaayo lagama xukumo dadka kismaayo joogana waa afduub baa loo haystaa magafe axmed madoobaa haysta iyo beeshiisaa xoog ku haysata marka waxay u baahan tahay dadkaas in dad laga xoreeyo ninkaa meesha ku haysta dawladda soomaaliyana ag taallaa haddaynan dawladdu waxba ka qaban karin annagu inay wax ka qaban karto oy hagranayso oo ynan daacad ka ahayn baan u aragnaa madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo iyo xukuumadda maanta shaqaynayso shacabku aad buu ugu kalsoonaa laakiin hadda calaamatulmadar fi saxaab baa layidhi hadda waxaa soo baxaya daldaloollo daldaloollo ah hayru caadi ahaynba hayru caadi ah baa soo baxaya waxaan u sheegaynaa inuu tallaabo cad ka qaado shacabka ninkaa uu ka qabto hadduusan ka qaban karinna kama qaban kara uu yidhaaho ila waxaa layidhi hadal qodax ma muddo afka dab haddii la yidhaha dadku ma gubanayso dad baa meesha afduub loogu haystaa hantidoodii dhulkoodii guryahoodii lagu kufsaday lagu dilay lagu xasuuqay laga soo masaafuriyey hal gobol min lughaya ilaa iyo guriga le raasuumba hal goboloo meel laga soo hal ruux laga soo masaafuriyey oo soomaaliya weli maanan arag marka kismaayo waxay noqotay nairobi bay noqotay saasaan rabnaa annagu inay war ka cadaysaan rabnaa dawladda